barakaatu duhur wanaagsan kusoo dhowaada warkada hornimo idaacadda dalsan waa duhurnimo arbacaa lix labaatanka bisha koowaad sannada labada kun labaatan iyo labo warkeena duhurnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
gudaamiyaha kacdoonka gobolka hiiraan jenaraal xuud oo sheegay in dhabarka laga jebinayo qorshihii uu u yimid muqdisho
diyaarin sidii ciidan ka tirsanoo dowladda soomaaliya oo ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
kooxa ku hubaysnaa bastoolado oo gudaha magaalada boosaaso ku dilay sarkaal ka tirsanaa laamaha amniga puntland
doorasho waraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta ka dhacday magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose
taliyaha ciidanka booliska oo sheegay in ciidamo gaar ah loo diyaariyey dadka baraha bulshada kusoo gudbiya falalka anshaxxumada ah
dhimashii dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay gudaha somalilan
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
madaxweynaha maraykanka hanjabaad cusub u diray dhigiisa dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoona iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan
waan ku bilownay hogaamiyaha kacdoonka gobolka hiiraan jenaraal abuukar xuud ayaa sheegay in dhabarka laga jebiyey qorshihii u yimid magaalada muqdisho salaam jula shaakir ayaa faahfaahin jenaraal abuukar warsame xuud oo hogaamiyaha golaha kacdoonka gobolka hiiraan oo si weyn kaga soo horjeeda maamulka hirshabeelle islamarkaana iminka wadahadal kula leh muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa waraysi gaara uu siiyey b b c da wuxuu ku sheegay in nabaddii iyo qorshihii uu yimid magaalada muqdisho dhabarjebin lagu wado beledweyn sida hadda u jeedno waxay ku dabmayn doontaa sidii dhuusamareeb iyo guriceel ka dhacday haddii wadatashiga iyo sidoo kale miiska aan u nimid inaan la xaajoono aan wax meela la isla dhigin iskuna talagalno oo aan arrintaani laga wada hadlin waxayna u ekaanaysaa in faraha la isla galo meel xunna ay tagto arrinta mas-uuliyadda iyagaana qaadi doona brito ayuu yidhi jenaraal xuud jenaraal abuukar xaaji warsame xuud waxa uu sidoo kale ka digay mustaqbalka nabadda magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxauna sheegay in wakhtigan loo baahan yahay in magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ee noqoto mid amni ah guud ahaanba jenaraal abuukar xuud oo muqdisho ku sugan ayaa sidoo kale waxa uu farta ku fiiqay in marka xaaladda ay meel xun gaarto cidda mas-uuliyadda qaadaysa loo baahan yahay wuxuuna sidoo kale uu shaaca uu ka qaaday in wakhtigan ay tahay wakhtigii loo baahnaa in nabad ay ahaato magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan abuukar xaaji warsame abuukar xuud oo dhowaan muqdisho yimid ayaa waxa uu kulan la leeyahay madaxweynaha mudxuleedkiisa u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu kala hadli doono arrimo kala duwan oo ku aadan arrimaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan abuukar xuud ayaana muqdisho ku sugan welina kulan lama uusan qaadan madaxweynaha mudxuleedkiisa u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo taas oo jirtana waxa uu hadda ka digayaa in mustaqbal xumo lagu rido magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
mahadsanid cabdisalaam diyaarad sidee ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xuseen washington ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya waa berigii hore saakay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka degtay diyaarad sideeye ciidamo fara badan oo ka tirsan ciidanka booliska dowladda federaalka ee sida gaarka u tababaran ee haramcad kuwaas oo diyaarad qaas ah looga qaaday garoonka diyaaradaha danaacadee magaalada muqdisho ciidamadan ugaariya boqolaal askari ayaa waxa ay si gaar ugu tirsan yihiin booliska dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa haramcad waxaana diyaaradda ay waday ee ka degtay garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana ciidamadaas ay yihiin kuwo laga qaaday magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa waxaa la sheegay in ciidamadan booliska ramcad ay geysay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyagoona fariisimo iyo saldhig cusub ka samaystay aaga garoonka iyo meelo kale oo ka mid ah gudaha magaalada warar la helaya ayaa waxay sheegayaan in ujeedka ciidamada booliska ramcad loo geeyay beledweyne ay tahay sidii ay u sug lahaayeen ammaanka doorashada golaha shacabka baarlamaanka kowiyi tobnaad ee dowladda federaalka ee la filaya in maalmaha soo socda ay ka bilaabatay magaaladaas sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan sugidda amniga guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona ah dowladda federaalka halkaas ay ugu tala gashay in ciidankaas la geeyo si ay u sugaan amniga magaalada tallaabada ciidamada lagu geeyey magaalada beledweyne loogana qaaday muqdisho ayaa ku soo aadaysa iyada oo magaalada beledweyne ay maalmi waa muddooyinkii dambe ay amnigeedu ahaa mid ay mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro sidoo kalena ay ka dhacaan barnaamijyo rabshado wata oo looga soo horjeeda maamulka hirshabelle ee uu hogaamiyo madaxweynaha maamulkaas cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe waxaana xusid mudan in magaalada beledweyne sidoo kale ay ka dhaceen barnaamijyo iyo dagaallo dhex maray ciidamada kacdoonka badbaadada hiiraan iyo sidoo kale ciidanka maamulka hirshabelle oo kaashanaya kuwa maamulka oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka soomaaliya waxaana maalintii shal ahayd magaaladaas gudaheeda lagu arkay maleeshiyaad hogeysan oo xortay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada iyagoona lagu arkay inay wateen gaadiidka nooca dagaalka sidoo kalena ay wateen qoryaha ak iyo sidoo kale hubka culus ee nuucyadiisa kala duwan waxaana la tilmaamay in ciidamadaas ay ahaayeen kuwo kasoo horjeeda maamulka hirshabelle sidoo kalena taabacsan jarnaalka gadoodsan ee xuud oo ku sugan muqdisho waxaana ciidamadan haatan ee dowladda federaalka geystay beledweyne ay noqon doonaan kuwa amniga suga iyadoona la filayo in magaaladaas ay ka bilaabato doorashada golaha shacabka baarlamaanka kooiy tobnaad ee dowladda federaalka gaar ahaan xildhibaanada ka soo gelaya dhanka maamulka hirshabelle
mahadsanaasin waxaa ku hubaysan bastoolada ayaa gudaha magaalada boosaaso ku jiray sarkaal ka tirsan laamaha amniga ee puntland waxaa bastooladaha ku hubaysan ayaa la sheegay in durbadii mimasha ay ka baxsadeen kadib markii dilka ay u geysteen sarkaalkan ka tirsan alaamaha amniga ee magaalada puntland talisee qaybta ah bari ee ciidanka booliska ee puntland ayaa sheegay in sarkaalkan oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada booliska ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoo dilkan ay geysteen rag bastoolada ku hubaysan waxaana taliska ciidanka booliska gobolka bari ay sheegeen inay baaritaano dhab ay ku samayn doonaan islamarkaana ay baari doonaan kooxa iyagoo dilkan ka geystay gudaha magaalada boosaaso islamarkaana dilay sarkaal ka tirsan waxda amniga ee boosaaso ee xarunta gobolka bari
doorashada kuraas ka mida golaha shacabka ayaa maanta ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sulaymaan xuseen alcadaale ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeelgaarka ah ee maamulkaasi jubbaland ayaa waxaa koodhow ka bilaabatay doorashada kuraas hor leh oo ka tirsan kolaha shacabka baarlamaanka kooiy tobnaad ee dalka guddiga doorashada jubbaland ayaa maalmo ka hor soo gabagabeeyey diiwaangelinta iyo shahaadasiinta murashaxiinta u tartamaya saddex kursi oo ka mid ah kuraasta kolaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka jubbaland guddiga ayaa murashaxiin dhowr ah u diiwaangeliyey saddexda kursi oo ay duriskooda gal yihiin hob boqol lix iyo labaatan hob boqol sidii toban iyo hob boqol labaatan iyo toddobo waxaana kuraasta halkii ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaankii tobanaad ee dalka doorashada kuraastan ayaa ka socota magaalada kismaayo islamarkaana waxaa goobjoog ka ah wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno kale oo ka mid ah guddiga doorashada maamulka jubbaland maalmo ka hor ayay ahayd markii kismaayo ay ka dhacday doorashada lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka golaha shacabka waxaana jubbaland uu noqday maamulkii labaad ee tirtirgeliya doorashada golaha shacabka baarlamaanka kooiy tobnaad ee dalka
taliyaha ciidanka booliiska ayaa sheegay in ciidamo gaar ah loo diyaariyey dadka abraha bulshada kusoo gudbiya falalka shaaxumada martuun nuuno ayaa faahfaahinaysaa
taliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa ka qayb galay shirka cadaaladda oo maraya sanadkiisii afraad shirkan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa looga hadlayay waxqabadka cadaaladda dalka ee sanadkii lasoo dhaafay iyadoo diiradda lagu saarayay qorshaha cusub ee cadaaladda taliya xijaar ayaa sheegay in ciidamo gaar ah ay u diyaariyeen dadka waxyaabaha anshaxa ka fog tiknolojiyadda kusoo gudbiya taliyaha ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in tiknolojiyadda cusub ay leedahay faa-iido iyo khasaaro loona baahan yahay in la iska ilaaliyo soo gudbinta falalka anshax xumada ah taliya xijaar oo sii hadlaya ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in dadka ay ka fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara diinta iyo anshaxa wuxuuna sheegay in sanadkii lasoo dhaafay la sameeyey isbedelo kala duwan sidaad ka warqabtaan noocyadii dembiyadu waana bateen waanaba kala duwan yihiin hadda waxaa soo baxay duruub cusub oo aanaan horey u qabi jirin oo sida adduunku horumarka iyo tadawurka iyo technolojiga ay gaarayso iyaguna horey ula socda oo ay ka mid yihiin meediyaha muxuu ahaa teknolojiyada cusubi hadda ay la timi in lala socdo oo la raaco dunuubta ka dhacaysa muxuu ahaa teknolojiyada cusuba oo hadda dalka timi oo dalka usoo badatay in dunuubtaas oo u badan dunuubta akhlaaqiyaadka oo akhlaaqiyaadka wuxu dhima oo muxuu ahaa wax badanoo faa'iidaana waa leeyihiin laakiin dadka qofba sidibuu u isticmaalaa ciidanka buliiska waxaa xil ka saaran yahay inay anshaxa asluubta akhlaaqda diinta ay ku ilaaliyaan kana ilaaliyaan fasaxaadka badan ee soo gaaray dalka oo iyada nafteeda u baahan cilmi cusub iyo aqoon cusub iyo teknoloji cusub sidaa awgeed ciidan badan baanu u tababaray waxaanuna u samaynay hay-ad gaara ama dibaartimenti waxaa loo yaqaano hogaan gaara oo isagu la macaamula ama la tacaala sidii dunuubtaas iyagana loo yarayn lahaa waxaan anigu isleeyahay marka aan eego sanadkii lasoo dhaafay qiimeeyo muxuu ahaa maxkamadiheenna iyo xeer ilaalinteenna isbedel weyn oo la taaban karo qof kastoo soomaaliya uu sheegi karo ayaa ka jira oo muxuu ahaa sida haddaba halka laga sheegayay ama xeeraalintu xeeraaliyuhu aada u faahfaahiyey garsooriyaal dhallinyaro ah oo mutacalimiinah oo aqoon leh iyo xeeriraaliyaal badan baa la shaqaalaysiyo lagu soo kordhiyey si kor loogu qaado aqoonta aqoontu ha ahaato ama baarista dembiyada ha ahaato ama ha ahaato garsoorayaasha ama ha ahaato cid kasta oo ku leg leh muxuu ahaa cadaaladda aqoon weynay hogaamisaa aqoonta iyo daacadnimada labadaas haddii la helo dalkeennu horu u marayaa baan isleeyahay meel fiicanna waa gaaraya aad iyo aad baan muxuu ahaa u soo dhowaynayaa shirweynaha kan uguna faraxsanahay inaannu ka soo qayb gallo waxyaabaha ugu culus oo hadda jira oo aan ninna ka qarsoonayn oo soomaalida ogtahay waxaa ka mid ah waa fulinta fulinta oo iyaduna kabasitiga dacwadaha iyo kabasitiga awoodda dhaqaale ee sida xeeryaalayu hadda sheegaya wax lagu fulinayo iyo awoodda imkaaniyaadka aannu haysanay iyaguna ku xihan tahay shirka waxaan u rajaynayaa inuu guul ku dhammaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhallinyarada muxuuha ka soo shaqaystay oo dhowr habeen iyo dhowr maalmood u soo jeeday oo hawsha tani hawl sahlan ma aha sidaan shirka u soo qurxisay ayaan ugu mahad celinayaa iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska intaasi aan aynu kaga gudubno dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay shil ka dhacay gudaha somalilan iyadoo faahfaahino dheeraada uu kasoo baxaya shilkaasi shil gaari oo sababay dhimashadii dhaawac ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhacay duleedka magaalada wajaale ee gobolka jubilee ee somalilan waxaana kasoo baxaya faahfaahino dheeraada shilkaasi dhacay dad la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in shilka gaari uu yimid kadib markii gaari nuuca raaxada ah oo ay saaraayeen saddex ruux uu ku dhacay gaari weyn xilli ay isaga hor yimaadeen duleedka magaalada wajaale ee gobolka ee gobolka jubileey ee somalilan waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay shilkaasi hal qof oo ahaa wiil dhallinyaro ahaa islamarkaana laba qof oo kale oo dumar ahaa ayaa shilkaasi ku dhaawacmay wiilka dhallinyarada ee ku dhintay shilka ka dhacay duleedka ee wajaale ayaa waxaa la sheegay in laba bil ka hor uu ka yimid libiya waxaana wiilkii labada gabdhood ay u socdeen xaflad qalinjibin ah islamarkaana ay ku qalinjibinaysay mid ka mida gabdhihii dhaawacmay
goorkaasi aad ka dhegaysaneysaan idaacadda dalsan ee muqdisho soomaaliya wararka dibadana madaxweynaha dalka maraykanka ayaa hanjabaad cusub u diray dhigiisa dalka ruushka valadimir putin biden ayaa sheegay in hanjabaadan ay qayb ay ka noqon doonto dandaasiga dowladda dalka ruushka ay ka wado xadka labada wadan ay wada wadaagaan ee ruushka iyo ukraina dowladda dalka ruushka ayaa ciidan aada u fara badan iyo weliba sidoo kale saanad milatari kuwii ugu dambeeyey ee farsamaysa waxay soo dhooftay xadka dalka ukrain la wadaagto neeto ayaa sidoo kale oo dowladda dalka maraykanka qeybkaa waxa iyaguna ay hub aad u casri ay u soo gudbiyeen dalkaasi ukrain si uu isaga caabiyo guri kocdaadeen la filayo inuu ku soo qaado ruushka dalkaasi ukrain
guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war waxay dalkii daafaa caalamkii naga soo gaaray oo aad ka dhagaysanaysay redio dalsan ood ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka dooriyo redio dalsan
wararka adla haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matalinwarlhelyaabaha talelhel